kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bani'aadanimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamanka jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayey sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortegi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortagga gargaarka bani'aadanimo ee la leexsado waxaana ugu horeyn kulanka hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan deeqo xasan oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka bani'aadanimo ee la leexsado islamar ahaantana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi
kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyey soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada jubbaland oo dhammaystiran iyo guddiga arrimaha gudaha golaha wakiilada jubbaland iyo sanataradii ka yimid dowladda federaalk soomaaliya waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gargaarka dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno kaleeto hay-ado kala duwan aadna waxaan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha sidii quruxda badneed doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen waxaan rajaynaynaa inay kasoo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa deeqahaas cabdiraxmaan maxamed dheriq wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaara u leeyahay sidii loogu hortegi lahaa gargaarka bani'aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi kaa oo inta badan la masuq maasuqo ama la leexsado waxaana uu sheegay in ahmiyad gaara uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan banka jubbaland iyo aqalka guddida sanatarada ee ka yimid xamar ay si aad uga doodeen wax badan oo waxa weeye abukaatihii aqalka sarena uu soo bandhigay isagana waxa weeye barseeshin ku sameeyey barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa wax weyn waxa weeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay soomaaliya ay la xaqiijiyo inay gaadha dadka loogu talagalay saan wada ognahay soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay-adaha maamula dowladda soomaaliya iyo hay-adahaasi waxa weeye waxaa loo wada taagan yahay dadkaasi in la gaadhsiiyo inay gaadhaan sidii loogu talagalay inay deeqii u gaadho caqabadaha ka imanaya aydhaa fashinka iyo laga weeye soo baxay eedaha soo imanaya dowladda soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arrintaasi si dhaba ugu hurgasho haddii waxqalada jiraan la saxo ciddii lagu helana tallaabo laga qaada sharciyana laga sameeyo annaga ka wasaarad ahaan dowladda jubbaland arrintaasi meel adag bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaadhaan aydhaa fashinka waxaa weeye lala dagaalamo la joojiyo aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado xaqiijinno waxaan wadnaa boolisiyo annagu ka wasaaradahaan wadnay baarlamaankuna barnaamijkii sanatarada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciyo laga sameeyo aan ka wada shaqayno si aan waxaa weeye loo maareeyo deeqahaasi siday ugu fiicnayd dadkana ay u gaadhaan gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka ee jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaana uu sheegay in ay looga baahan yahay golaha wakiilada jubbaland iyo mas-uuliyiinta kale ee ka socda aqalka sare ee soomaaliya in ay ka soo saaraan kulankan qodobo muhiim u ahi sidii loo badbaadin lahaa ama wax looga qaban lahaa kuwa leexsada gargaarka bani'aadanimo
oo wakiil ka ah isteedyada sida mashruucu uu yahay ama brogaraamku uu yahayna aad u jeedaan gadaasheena boorka taagan in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan midda dabiiciga iyo midda ay bani aadanka geystaanba sida loo kontarooli lahaa oo annaga haddaan nahay jubbalandna wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogo qolyahan sanatarada ahna ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay annaga noo tahay soomaali dhan baynu u tahay annaga keligeen ma ahe waa wax dalkao dhan ka yaalla marka insha allahu tacaala aad baan fikirkan u soo dhowaynaynaa sanataradii ka soo shaqeeyeyna waan uga mahadnaqaynaa
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arrimaha leexsiga gargaarka bani'aadanimo oo lagu qabanayo magaalada kismaayo iyadoona dhowr jeeroo hore sidan oo kale looga dooday sidii wax looga qaban lahaa arrimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filaya in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bani'aadanimo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo